odayaashii waxgaradkan oo ka soo jeeda gobolka shabeellaha hoose ayaa kulan ay ku yeesheen maanta magaalada muqdisho waxay kaga hadleen maamullo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ay qorsheynayso sida la sheegay inay u magacaawdo deegaano ka mid a gobolka shabeellaha hoose oo muddooyinkii dambe uu ka taagnaa khilaaf ku salaysan habka maamul samaynta waxay kulankooda kadib waxgaradkani soo saareen go'aano iyo baaqyo ku wajahan madaxda dowladda soomaaliya kuwaas oo la xidhiira in dowladdu ay ka fiirsato maamullada la magacaabayo iyo saameynta ay yeelan karaan suldaan xasan suldaan cumar oo gabagabadii warbaahinta la hadlay ayaa u jeediyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya eedeyn ku salaysan qaabka ay u wado maamul samaynta deegaano ka mid a gobolka shabeellaha hoose waxyaalaha oo ma aragtaa hadda la samaynayo oo khaldaadka ah si loo saxo waxaan ogeysiinaynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dadka ay qusayso arinta degmooyinka shabeellada hoose gaar ahaan sablaale baraawe kuntuwaarey sablaale waxa degan oo lehna waa la ogyahay waxaa leh beesha tunni iyadaa degta iyadaana ugu badan waxawaaye baraawona tuniyaa degta baraawo macnaha waa la ogyahay kuntuwaarey waxaa isla dega tuni iyo jiida isla degta haddana waxaa nagu ogaala oo cadaan ah in loo xareeyey beesha jiido sablaale inay guddoomiye ka noqoto guddoomiye ku-xigeen in maaragta loo xareeyey sablaale waxayna ku xareysan yihin school bolusia kuntuwaari waxaa u xareys magaciisa school bolusia marka waxaasi markaan wasiirka hortagnayna wuxuu yidhi waxaan ka ogahay male waxgaradka iyo odayaasha ayaa dhinaca kale ka dalbaday dowladda soomaaliya madaxda ugu sarraysa in arrintani ay soo farageliyaan si aanay u dhicin isqabqabsi u dhexeeya beelaha gobolkaasi ku wada nool waxaan ka cabanaynaa arrimaha wasiirka arrimaha gudaha uu sameeyey degmada sablaale degmada sablaale dadka u dhashay waa la yaqaanaa may imahatira kasaysaa waa la yaqaanaa dadka iska leh dadka maanta wasiirka arrimaha gudaha uu u haraysan sablaale iyo kurtuwaarey waa dad been iyo turuf lagu geeyey waaye man qaadan karno waxaa codse u jeedinaynaa madaxweynaha dowladda federaalka brofesor xasan sheekh mahmuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka brofesor jawaarey ra-iisul wasaaraha saasoo kale wasiirka gaashaandhigga mas-uuliyiinta dowladdoo dhan waxaan u jeedinaynaa gardarrada nagu samaynayo wasiirka arrimaha gudaha annaga dad la yaqaanaa nahay dadka yacni keenay dowladdiiyo dhan s y l dadka keenay baa nahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa bilihii ugu dambeeyey ku howlanayd sidii maamullo dowladda hoostaga loogu samayn lahaa gobolladii dhowaan lagala wareegay al-shabaab